ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo toddobaadkan ka hadlay xiisadda u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda adis ababa aysan isku haysanin sidii ay ku gaari lahayd badda soomaaliya laakiin ay isku khilaafsan yihiin qaabka etoobiya ay ku gaarayso xeebaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyey shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga afrika ee e a c oo shalay ka furmay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhoweynayaan ethoobiya haddii ay doonayso inay gaarto badda soomaaliya laakiin iyaga dhinacooda ay doonayaan inay u soo gaarto si la mid ah qaabka dalalka bariga afrika ee xeebaha aan lahayn ay u gaaraan dekedaha kenya iyo tanzaniya iyo jabuuti oo ethoobiya ay haddaba isticmaasho wuxuu intaa ku daray in caalamka iyo shucuubta labada dalba jahwareerinta laga daayo iskuma haysan annagii etoobiya etoobiya inay badda gaarto iskuma haysano dagaal naga dhexeeya annaga etoobiya oo soomaaliya etoobiya ay bad u diidan tahay ma ah waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda ku soo gaaray dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida uganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzaniya sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya usoo gaarto oo kale inay soomaaliya usoo gaartaan waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerinin ra'yiga soomaaliga iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda etoobiya ean dariska nahay
madaxweyne xasan sheekh oo tusaale u soo qaatay murankii badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya oo gaaray heer maxkamadeed iyo qaabkii uu ku soo dhammaaday ayaa dhinaca kale sheegay in soomaaliya ay u hoggaansan tahay xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan ee dalalka adduunka ay ku macaamilaan sidaas si la midana madaxda etoobiya ay ka rajaynayaan inay ku soo laabtaan ku dhaqanka shuruucdaasi soomaaliyana ay ogoshahay inay la macaamisho
adduunyadu xeeraray leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhaxeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeenna isfahm weynay matalan annaga iyo kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso kenya bad soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay maraysa waataan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkaan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana loo kala xukumay dhib dambena kama dhicin maantana soomaaliya iyo kenya laba wadan oo saaxiibbaa ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaya sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda etoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamka u yaallo inay ku soo noqdaan
dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan faahfaahin ka bixisay qorshaha howlgalka cusub ee bedeli doona howlgalka nabad ilaalinta admis ee midowda afrika ee soomaaliya kaasoo lagu wado inuu soo dhammaado bisha disembar ee sannadkan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali oo la hadlay telefishinka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkan cusub uu noqon doono mid kooban oo muddo gaaban soconaya kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamo gaaraya ilaa labiyo toban kun oo askari kuwaas oo ka socda waddamada afrika isagoo intaa raaciyey in tiro intaa la eg oo ciidamo soomaali ah ay la howlgali doonaan
howlgalkaas howlgal wakhti koobana ayuu noqon doonaa de nambaro aan isla gaarnay oo aan laga guuri doonin way way u badan tahay oo wax ciidan labayo toban kun ka yar oo afrikaan ah actually kuwa labisan aysan toban kun dhaafsiisnayn laakiin laba kun oo waxyaabo caawiya oo fara badan ama ha ahaato aviationka iyo wax lamida kun iyo xoogaa ah ayaa soo raacaysa ciidanka soomaalida ah waa equal ama la egyahay ciidanka la qaadan doono afrikaanka xuseen sheekh cali oo ka hadlay cidda ka mid noqonaysa ciidamada cusub ee soomaaliya ka howlgali doona iyo dalalka ay ka imanayaan ayaa ka gaabsaday kuwa ka socda dalka etoobiya laakiin wuxuu sheegay in howshan ay wadajir u go'aamin doonaan midowda afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay hase yeeshee go-aanka kama dambaysta iyo cidda ka mid noqonaysa ay leedahay dowladda soomaaliya arrinta ciidamada ayaa ka mid noqonaya ma raba inaan ku noqdo arinta oo etoobiyaanka waa howl noo callaqan oo go-aankeeda ay maalmo ay ka dhiman yihiin sida ay noqon doonto waxay nagu xirnaan doontaa siyaasad hadda maaragtay in oo hawshaas ay ka noqdeen iyo inaysan ka noqon marka iyada detailkeeda mar kale inaan ku noqdo ma raba laakiin sida guud hawshan waa howl maaragtay african union iyo un security council aan isla leenahay oo go-aankeeda wada qaadanayno laakiin go-aankama dambaysta cidda ka mid noqonaysa cidda aan ka mid noqonaynin dowladda soomaaliya ayaa iska leh haddaba muxuu howlgalkan uga duwan yahay midka hadda shaqaynaya muxuuse ku soo kordhin karaa geedisocodka amniga soomaaliya iyo la dagaalanka al-shabaab ayaan weydiiyey cabdi cali xasan oo muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si dhowna arrimahan ula socday wuu ka duwanaan doonaa kuwii hore wuxuuna kaga duwanaan doonaa ciidamadii la shaqaynayay toddobiiy tobankii sano oo u dambeeyey ciidamada soomaaliya intay dhismaayeen mas-uuliyadda saarnaydaa kala duwaneyd amison ciidanka soomaaliya ay haysatay ay ku tashanaysa dowladda soomaaliyeed asaguu ahaabaa la oran karaa atmis soomaaliya waxay la wareegtay awooddii ciidanka ee ilaalin lahaa dalkan ama howlgallada dagaalka hogaamin lahaa ciidankaas saddexaadna wuxuu noqon doonaa sida aan isleeyahay saddex kun oo farsamo yaqaanaa ku jira marka la dhaho macnaheedu waxaa weye engineers oo niman engineeraa oo niman miinastayaala niman maxaa la yidhaahdaa xagga farsamada ka dhisi doonaa ciidanka inta ay la joogaan ciidamo farsamo yaqaana ah ku dhex jira ciidankeenna hadda oo oo nuxur badan leh dabcan waxay noqon doonaan in lagu lamaaniyo kuwaas oo ay khibradda ay leeyihiin iyo technolojiya cusub oo inay kusoo zaa'idin doonaan taasay noqon doontaa waxay kaloo noqon doontaa waxay u badnaan doonaan ciidamo khubaro ah oo ay ciidamadeennu wax badan ka faa'iidaan marka ciidankan wuxuu noqon doonaa mid farsamo iyo aqoon kusoo zaa'idiya tan kale ciidamadii hore ee amison iyo atmis iyo muddo dheeray joogeen dabcan waa caajiseen marka ciidamo cusub oo carcartooda qaba oo falsafad cusub ku shaqaynaya oo mandate cusub ku shaqaynaya isla markaana hormuudka aan noqon doonin laakiin ciidanka soomaaliyeed oo hormuudka noqon doono noqon doono khubaro technically iyo farsamo ahaan iyo u caawinta wax badanay soo kordhin doonaan haddii dowladdu si wanaagsan uga faa'iidaysato
guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo